بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله واكلك اموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa nadmu alkabaa'ir kabiiradiinna ugu dambeyday waxay ahayd aklu amwaal alyataama bibaatil inna lagu cuno waana soo marnay inay ka mid tahay min kabaa'ir adunuub xadiidkiina waa ku jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu yidhi ijtanibuu asabca almuubiqaat waxaa ku jiray aklu maali ilyatiimi wuxuu ku xijiyey shiikhu xoolaha agoontaoo baadil lagu cuno kabiirada ah tawalliika yowma azaxfi fii xarbi juxadi iyo tawalliika jeesadkaada qofka muslimka ahow mujaahidka ahow yowma azaxfi maalinta muslimiinta iyo gaaladu isfara saaraan labada ciidanna ay isku soo muuqdaan jeesadka aada jeesato fii xarbi juxadi dagaalka gaalada iyo kuwa xaqa diiday dagaalka lala dagaalamayo juxad waa jamcu jaaxid juxad waa jamcu jaaxid jaaxidkuna waa alkaafir waljaaxidu huwa alkaafiru ayaa loola jeeda dagaalka marka gaalada lala dagaalamayo jeesadka aada jeesato ayaa kabaa'irta ka mid a dadka muslimiinta ah gaalada markay la dirirayaan waxyaaba laga manciyaa jira ilaahayna subxaanahu wa tacaala muslimiinta wuxuu ku booriyey gaalada iyo cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala in lala dagaalamo nabigana waxaa lagu yidhi nebi maxameda gaalada dagaalankeeda dadka muslimiinta ku boori waagii horena waxaa la yidhi qof walba oo muslin ihi toban gaalo ah ayuu u dhigmaa toban gaalo ah iyo wixii ka yar kama carari karo kama baqa karo waagii dambena arrintaas waa la nasakhay qofka muslimkaa waxaa la yidhi wuxuu u dhigmaa laba gaalo u dhigmaa ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yaa ayuha anabiyu xaridu almu'miniina cala alqitaali in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibu mi'atayni wain yakun minkum mi'atun yaqlibuu alfan min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun aayaddaas hore waxaa lagu sheegay qofka muslimkaahi oo mujaahidkaahi oo keligiisuhu inuu u dhigmo toban gaalo ah toban gaalo ah iyo wixii ka yar inaysan u bannaanayn inuu ka baqdo oo uu ka cararo kadib arrintii saas aheed waa la nasakhay ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala al'aana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabira yaqlibu mi'atayni wain yakun minkum alfun yaqlibu alfayni biidn illaahi wallahu maca asaabiriin arrintii waa laydinka fuudeeyey hore oo culayska laheyd waxaa la yidhi hadda laakiin muslimiintu in ayaga ku laba jibaaranta ayay u babca dhigi karaan una dhigmaan qofka muslimkaahi laba gaalaha u dhigmaa tobanka muslimiintaahi labaatan gaalahay u dhigmaan boqolka muslimiintaahi waxaa la rabaa inay ubabac dhigaan laba boqol oo gaalo ah qofka marka muslimkaahi waagaas wixii ka dambeeyey mamnuuc waxa ka ahaayo xaaraam ka ahaa haddii gaaladu ka soo horjeedaa laba jibaarkood oo isa ka badnayn in qofka muslimkaha ama muslimiintu baqdaan waa xaaraam waana kabiira min alkabaa'ir xadiidkii kabaa'irta nabiga uu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid a oo ijtanibuu asabca almuubiqaatna waxaa ku jirtay markii nebigu tirinayay calayhi salaatu wasalaam kabaa'irta iyo kuwa dadka halaaga attawallii yowma azaxf yowmu zaxf waa maalinta labada ciidan ay isfarasaaraan ciidanka gaalada iyo ciidanka muslimiinta zaxfigu waa siqashada salka lagu siqaayo wa waxaana zaxfi loo sheegay meeshaan maadaama labada ciidan markay iska soo horjeedaan ciidanku markuu badan yahay socodkiisa waxaa moodaa wax gurguuranah oo salka ku siqaa socodkiisu socod tartiiba ayuu noqonaa dadku markay badan yihiin humaagtu badan tahay socodku tartiib iyo wax siqaa socodkood ama gurguuraha u ekaana yowma zacfi marka waa maalintaas ciidamka xoogga lahu markuu iska hor yimaado wey ilaahina subxaanahu wa tacaala arrintan waa ka digay baqashada la baqdo iyo cararka la cararo gaalada lagu hor ordo ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zacfan falaa tuwalluuhum aladbaar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير dadka mu'miniinta ahow oo la rumeeyo wixii la rabay in la rumeeyo ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala haddii aad gaalada la kulantaan dhabarrada ha u jeedinina gaalada oo ha baqanina oo ha roorinina waman yuwallihim yowmaidin duburahu aa ilaah yidhi subxaanahu watacaala qofkii laakiin baqda maxaa la samaynaa oo nafuqaado oo wadna ou qaado oo carara waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin oo mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baaa biqadabin min allah waxa uu cararaa haddaysa ahayn ama wuxuu goobta uga baxa hadday carar yihiin qofkaas wuu dembaabay dhowr arrimood haddii uusan goobta qofku uga bixin qofka wuxuu noqonaa qof dembaabay carar hal maraa loo ogolyahay qofka marka cararka loo ogol yahay waa markii gaaladu labajibaarkood muslimiinta ay ka badan yihiin markaas baqasho waa la- waa bannaan tahay haddii la arko muslimiinta uu in laga tugtugroon yahay goobta waa loo bannay karaa gaalada waa laga baqan karaa haddii qof muslimhu saddex gaalo ay ku soo baxdo saddexda gaalo waa u ka carari karaa waa u bannaan tahay inuu ka cararo inuu la dagaalamaas u fiican hadduu iska waxuu caabi caabina caabi karo waxaa kaloo bannaan waxaan baqasho ahayn inaad samayso oon carar ahayn oo xeelo dagaal ah xeelada dagaal waxaa ka mid ah gaalo dhufeys ku jirto oo kale qofka muslimkaahu ama dadka muslimiinta ahi inay is yidhaahdaan gaaladan sida dhufeyska looga saaro u baqa beenleeya iskaga dhiga wax cararaaya si markay idinka soo daba hinqadaan gadaal inta looga maro juf loo looga dhigo ama muslimiintu waa iswarsadeen waxaa la yidhi nimanku waa jeesa diideen aan dhabarjebin ku samayno markaasaa koox muslimiinta ka mida la diray kooxdaas jeesadka ay jeesanayaan dembi kuma laha see dan kaley u socdaanoo inay gaaladan soo dhabar jabshaanay rabaane ama waxaa kaloo dhici karta ciidamada muslimiintu meelihii ay ka dagaalamayeen meel ka mid ah waxaa laga soo sheegay culays fara badan meeshaana rag xoog lahoo culusaa jooga oo furuntan ku jira oo goobtan ka dagaalamaaya xoogaa qayb muslimiintii ka mid ah haddii la yidhaahdo baxa oo meeshaan aad ka dagaalamaydaan ka baxa ee walaalihiin xoojiya bixitaankaas ay baxayaan dembi kuma laha see bixitaan baqashaa oo carara maahane bixitaan baqashaa oo carara maahane wixii kale laakiin waxay noqonayaan wax dembiya waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baaa biqadabin min allah wuxuu la laabtay caro ilaahay wama'waahu jahannamu hoygiisuna waa jahannamu wabi'sa almasiiru meel loo laabtana jahannama u xumaata sababtu waa maxay qofkaani wuxuu sharafti ka qaadaahou dullaynaahu xaqiraahou liidaa dadkii muslimiinta ahaa dad fulayaahuu ka dhigaa baqashada goobta dagaalka laga baqdana wax fiican maaha dad saf iskula jira oo isdhiiri gelina oo col kusii wada jeeda qof ka miduu hadduu baqdo u cararo kii garabkiisa ahaana waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo meeshii walaalkaa ka baxay daloolkii uu walaalkaa dalooliyey meeshaas ayaa gaalkaas soo galaa isna inuu baqdaa suurtagal ah ee uu cararo marka waciidkaasaa dadka lagu joojiya muslimiinta ah dowladaha milatariga ah oo ciidamadoodu inta badan xoogan yihiin waxaa laga yaabaa baqashada ilaalin ay ilaalinayaan maadaama aysan waxa qalbigooda ku saabsan aan qofka laga ilaali karin xeerar inay dhigtaana suurtagala iyagu xeerarkaasoo ay ka mid tahay qofkii goobta dagaalka iyadoon taliyaha dagaalku hal la dabagureeyo uusan dhihin ama hal la baqda uusan dhihin qofkii baqdaahi waa toogasho alle qofku marka wuxuu is leeyahay dil miyaa dilkuu dhaama dil iyo dhimasho ay suurtagal tahay inaad dhimato inaada dhimanna ay suurtagal ahayn oo furunta iyo jiidda hore kaa soo gaari lahaa adoo ka cararaa inaad mid xaqiiqa u cararto suurtagal mahan is leeyahay markaasiisa dhaqaaqi muslimiinta laakiin saas lama dhaho kii baqda waa la toogaa lama yidhaah laakiin waxaa la yidhaahdaa fama'waahu jahannamu aa la leeyahay faqad baa biqadabin min allah wama'waahu jahannamu wabi'sa almasiiru ayaa meel u taalla waa goormay markaas qofka muslimka uusan baqo karin waa markuu awood u leeyahay gaalka inuu iska dhiciyo laakiin mar waxaa jira dagaalka aad tidhahdo waa dagaalamaahi ou yahay dagaal wax kuma ool ah oo inaad baqato ood dhuumataahi oo godadka hoos gashahay aad ku qasbanaane tusaale ahaan waxa qoraya ma wadatid gaaladiina qoryay wataanoo waa hubaysan yihiin hal gaaloo qoray wata adoo meeshaan socda kaa hor yimid maxaad samayne aduu sacbooleeya taa isaguna qorayo wataa haddaad tidhaahdo waa ku ordaa hal xabaabeerka lagaga dhufto ama wadnaha lagagu gelshaa kugu filan muhiimadduna ma ahayn inaad adigu dhimato ma ahayn ee muhiimaddu waxay ahayd in gaalada jabgaaro jabka gaalada gaaraana ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa uu ku ciseeyo markaasoo kale haydi tabarba ma haysid laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha fattaqu llaaha ma statactum ama aakaad wadataa gaaladuna taangiyay wataan taangii maxaad aaka u aqaadee hadduu soo gurgurto haddaad boqol aaka ku ridaanke inaad wax kurida iyo in tirxitaa saaran yahay iyo in xabadu kusoo dhece warba kama hayo adoo qoriga ka bacbacsiyaa kugu imaana canjalkay sheegu kudulmarsiina maxaa faa'iide waaye inaad baqato markaasoo kale ku qasbanta see tabarba uma hiyadida ood kubabax dhigto gaalkaane ama baabuur tigninkahaad haysataa laakiin asagu miigoo wataa diyaarad oo korkaada la soo maray haddaad weligaa ku rido dhashiikahan maba gaarsii kartid asaguna gantaalu madaxa kaaga dhufaa dhashiikaadu marka waxba ma galo markaas wujuuduhu waa maxay ka cadamihi weeye markii dayuuradda la fiiriyo dantu waa waxay kugu kallifa inaad cararto waa ku qasbanta gaaladuna haddeertaan waxayba gaareen wax intaas ka sii fogay gaareen dadkii muslimiinta waa iska seexdeen ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy waacidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum diyaargarow baa laga rabay dadka muslimiinta ay diyaargaroobaan gaar ahaan xagga hubka ay ka diyaargaroobaan iyo xagga tayadaba iyo diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo qalbidhisidda iyo dadku in macaasida iyo munkaraadka ay ka fogaadaan muslimiinta ah gaaladu waxay heestaanoo hubahoo kalena ay samaystaan xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam gaaladu seefo iyo warmo iyo gaashaamay wateen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna warmo iyo seefo iyo gaashaamay wateen waacidduu lahum mastatactum min quwatin meesha laleeyaha weye xilliga hadda la joogo waxaa la rabay dadka muslimiinta ah iyo dowladaha muslimiinta inay diyaargaroobaanoo gaaladu waxa ay hub diyaarsadeen oo kale muslimiintuna ay diyaarsadaan laakiin muslimiintii wixii waa isdiyaarsalaye waxaa la yaabe muslimiintii barashadii cilmiga sharcigana way ka jeesteen maadigay u jeesteen iyo saynisii waxaan baraynahay maanta oo dhan leeyihiin wixii gaaladu maadiga ay ku gaartay ood aragteen oo gantaalaha hadda ay dadka muslimiinta ku baabi'inayaan iyo dayuuradahan iyo gujisyadan iyo maraakiibta dagaalka iyo waxaan aad aragteen oo iyagu isku roorsanayaanna weli waa gaari la'yihiin muslimiintii xaggana ma jiraan xaggana ma jiraan diintii wax kama annaan keenin adduunyadii aan aadnaan waxba kama annaan keenin oo gaaladii waa ku gaari la'na markaasay dadka nafta hadda ugu keentay gaaladu gantaallada iyo taangiyada ay haystaan waxaa laga yaabaa badweynta hindi oo kale in markab weyn la iska soo dhigto oo ameerikaanku iyo gaaladu soo dhigtaan markabkaas gantaallo ayuu ka uu tuuraa gantaallow ridaa waxaa laga yaabaa marka in gantaalka ninka ridaahi uu mukeef ku jiro isagoo hurdaana inta lasoo kacsha la yidhaha kaamiradii waxay qabatay meel meeshaan hooda tuuran yihiine kaale gantaalka rid la yidhaah ee uu badhan keliya taabto kadibna uu iska seexdo oo hurdadiisa iskaga laabto hal badhan uu taabta badhankaas uu taabtay waxaa ka dhashay gantaal culusaa ka soo baxay gantaalkii dad iska fafadhiya meel oo iska masaakiina uu kor habsaday boqol qofood labaatan qofood kun qofood aa gantaalkii dukum daakum ka dhigay ninkii soo ridana mukayfow jiifay waa uu hurdaayey hurdaa laga soo kacshay intuu soo socdowna hurdadii iskaga laabtay weli waa hurda gantaalku markuu dadka baabi'inaa ninkii soo riday waa jiifaa waa suurtagal halkaasay maraayeen heerkaasay gaareen dayuurado waxay maraayaan caalamka ay marsiinayaan ilaahay xaalkooda ogya maraakiib dagaal gujisyo waxbay iska daba wadaan nugleeray samaysta markaase waxay dhaheen in laysku isticmaalana mamnuuc weeye kadibna waxay samaysteen guddi la yidhaahdo waxay ilaaliyaan hubkaanay ilaaliyaan guddiga laguu sheega hubka ilaaliyaana waxay hubka ka ilaaliyaan nugleyrkahay waa muslimiinta dowlad muslimiin ah in nugleyrka ay samaysato waa mamnuuc weeye qaramada midoobaa la sameeyey qaramada midoobe waxaa la yidhi ilaa shan wadan ayaa waxay iska leeyihiin codka fiitooga ahoo wax lagu diido oo wuxuu rabaan waa diidi karaan hal wadanoo muslimu kuma jiro kulli waa wada gaalo maxaa lagu qiyaasaa la yidhi lagu cabiray lacagiya waxaa lagu qiyaasay awood iyo hubaa lagu qiyaasay waa shan kala baqaysa iyagu waa shan hayagu hadday isku baxsadaan la leeyahay adduunka dagaalkii saddexaad oo adduunkaa soo laabanaa laleeyahy marka waxay yidhahdeen anagu aan kala weecanno aan kala wada kala wareegsanno wixii anigu aan diido adugu waa ku dhaqaaq dadki waa loo heshi markaasaa waxaa leeyahay waddankaas waxaa gumaysta muslimka ah reer hebelaa gumaysta reer hebeloo u taabsan yahay hebel waddanka kalena reer hebeloo u taabsan yahay waxaa dadka lagu maamulana hubkan weeye marka hadda dadkii muslimiinta ah xilligan ay joogaan dacfi culays wayba iskaga jira madax iyo majaba wax diyaargarooba ma laha maxayba diriraanba dagaalkay dagaalami maagaanba nugleyr ma hayaan gantaalla ma hayaan dayuurada miigaga ma hayaan maraakiib dagaal ma hayaan gujisye ma hayaan kuwa gantaallada noocaasa la iskaga difaaca ma hayaan waddankii naf isgeliya oo waddamada muslimiinta ka miduhu wuxuu tuugsanaa inuu ruushka iyo ameerika loo ogolaado inuu gantaallada qaar ka mida ka soo gato inuu ka soo gato aankii la diidan yahay waxa la cunaqabato waxaa saaran hubka dhinaciisa ah waa mamnuuc inaad hub soo iibsato saasaa le muslimiintiina iyagaaba la isku salladay nin walba madaxa oo madaxda muslimiinta ka mid ah intuu waddankiisa hormari lahay ama uu wax uu dadka ugu gargaaro ama uu jihaad ku galo uu samaysa lahaa waxaa la daba dhigay kuwa iyaga isaga mucaarad ku ah oo kursiga ka rida raba oo saldhigyoodu uu yahay reer yurub waddamada reer yurub iyo ameerika saldhig looga dhiga markaasaa idaacadana loo furay lacag fara badanna la siiyey markaasaa isaga maanta oo dhan mucaarad lagu yahay kursiga in laga ridaa la rabaa markaasaa muslimiintii waxay u tartamayaan gaaladii sida ay kursiga loogu celi lahay nin walboo kursiga rabaahi gaaladii u aadaa hub la diyaariyana lama arko intaas waxaa dheer qalbi hubaysanna ankee ma laha soo- muslimiinti cuduudda kama hubaysna qalbigana kama hubaysna waa sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xilli waxaad gaari doontiinuu yidhi gaaladu ay iskugu kin yeerato sida nimanka baahanoo xeerada lasoo dhex dhigay iyo xeerada iskugu yeertaan oo kale markaasay waxay yidhahdeen saxaabada nabigu calayhi salaatu wasalaam abiqillati naxnu yowmaidin yaa rasuula allah yaraan aan yarnahay miyaa maalintaas gaaladu noo rafaadine hadda waa tanoo gaaladu waa tanaga haybaysatee nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi nusirtu birucbi masiirata shahri nubi waxaa ku jirta hadalladiisii wajucila risqii taxta dilli rumxi gaaladu markay maqlaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa banay isku dayi jireen maryaha waa iska nijaasay jireen markaasay wixii ka carari jireen meel bil laga soo socdo ay ka baqaayeen oo ka cararaayeen ama hadday sacarino is adkeeyaan ayagoo luguhu jaraynayaanay meesha joogi jireen markaasaa loogu tegi jiray lugaha jarayha la baab- laga goygoy jiray waa lagu baabi'i jiray meesha dhibaataa lagu gaarsii jiray saxaabadii saaseen markii warkan loo sheegay waa yaabeen maxaa dhacay dhehe nebi maxamedow xilligaas maxaana arrinta saasa maxaa lagu kalifaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum yowmaidin kathiir walaakinakum guthaaun ka guthaa'i sayl yaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa waxaan maanta ku suganna waxaad tihiin daad xoora tihiin daad xoor aad u fara badan tihiin hadda bal mus- dadka muslimiintaa fiiriya wax kale iska daaya muuqaalkooda iyo muuqaalka gaalada lama kala aqoon karo waa guthaa ka guthaa'i sayl intooda badan waa gaala raacyo xagga ictiqaadka iyo xagga qalbiga way ka fasahaadsan yihin camalkii saalixa wuu yaryahay ku dhaqankii shareecada waa yaryahay xagga diyaargarowga dhanka milatarina wakhtiga la joogo wax u qalma muslimiintii weli waa gaari laayihiin tallaabna u qaadi laayihiin dhankeedana uma socdaan ayagaana laystusoo laysku diray markaasay gawda isku hayaan maanta ayagaa gawda isku haya koodii madaxa soo qaad maagaba mid kaloo ayaga ka mid ah loo soo dira markaasaa laysku adeegsaday waxaa laga dhigay eeye laysku adeegsadaa layska dhig- laga dhigay oo laysku diro ilaahi subxaanahu watacaala faraj ha noo furo nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam saatan oo kale markay dhacdo halka mid ama halka arrina oo xalku ku jiro halkaas arrina waa maxay dulligaas ilaahay ma idinka qaadaayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiina u laabataan diintii laga teg diintii loo laab laga tegay ilaa loo laabto dulligaasaa lagu jira derbi shubhan madaxa la dhacaynaa maanta oo dhan derbiga shubkaa madaxa kuma, kuma dumi karno madaxana kuma furi karno lambar khaldanna waa la iska garaaca lambarka la iska saxana dadkii laguma karo qalbiga diyaargarow kama jiro iyo dhaqanka xagga diineed oo hashaan ka nahay xag milatarina muslimiintu waa hash ilaahay hana badbaatiye wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabilaahi attawfiiq